xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka awdal ayaa ka hadlay islamarkaana naqdiyey hadal uu maalintii shalay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayin kaga hadlay qadiyadda gobolka awdal isagoo sheegay in madaxweynaha laga sugayey jawaab ee aan laga sugayn hadal xildhibaanku waxa uu uga warramay arrimahan wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
marka hores waxaan doonaya inaadan munaasabadan mawliidka nebiga inaan uga faa'idaysto shacbiga islaamka ah dhammaantood u diro hambalyo idhaahdo mawliid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa barwaaqiyo bashbax inagu gaadhsiiyo taasi waa taa waa fursaddan uga faa'idaystay su-aasha kaleedi weydiisay xalay dee madaxweynuhu interview wuxuu soo saaray statement buu soo saaray uu kaga hadlayo xaaladdii gobolka awdal ka taagnayd iyo xisbiga kulmiyo dhexdiisa loolankii siyaasadeed ee qaar ka mida wasiiradiisu ay ugu jireen musharaxnimada xisbiga kulmiya labada arrimood haddaan kala qaadno ta gobolka awdal uu madaxweynuhu kaga hadlay waxaan is leeyahay madaxweynaha jawaabtii laga sugayey dee hadal ma ahayn inuu hadlo oo statement soo saaro lama sugayni inuu madaxweynuhu tallaabo qaadaa la sugayey tallaabadaasaana dawo ahayd dadkuna ku bogsanayeen wixii dhib wadaa inagaga joogsanayey qaranku quruxdiisi iyo sharaftiisi iyo wada socodkiisu ku jirtay sidiisba uu madaxweynuhu afkiisa ka sheegayna wuxuu ka garaabay wixii odayaashii dhaqankii gobolka awdal ka soo jeeday afar bilood ka hor ay u keeneen madaxweynaha marka markaa hore ay u keeneen iyo marar badan oo ka sii horreysay oo ama boorama ay kula kulmeen ama halkanba xildhibaan ay u tageen madaxweynuhu dee uu ka garaabayay cabashooyinka jira oo dee waa kuwo legitimate ahoo waddadeeda haystaad is odhanaysaa marka horta waxaan is leeyahay madaxweynuhu jawaabta la sugayey ficil bay ahaydee hadal maahayn xitaa kaa ka duday ee cadhooday ee uu madaxweynuhu xalay magac dhabayee suldaan wabar uu lahaa inuu isagay ahayd any contact la sameeyo waxaan aad markaan barbardhig u yar sameeyo leadershipka anoo ugu hambalyaynayo ismaaciil cumar geeliy dalkana walaalahana jabuuti heshiiskii maalinta dhaweyd ay gaadheen mucaarid iyo muxaafid oon ugu hambalyaynaya horta number one number two waxaa jirtay mar dagaal sokeeye oo canfartu ay xabad qaadatay iyo jabuuti dagaal ku qaaday gogol walba waa la dhigay oo si walba waa loogu galgasho waa lasoo afjaray waxyaabaha leadershipka high major maanta waxaan odhan karaa ismaaciil cumar geele wuxuu maraya haddii high major leadership yacni qaangaadh maaha siyaasi qaangaadh waa hogaamiye hogaamiyenimadiisii baa qaangaadhay waxay ahayd siduu doonaba madaxweynuhu ha howdhiga wax ka cadhoodayna isagaa u madaxweyneah kuwan cabanayana isagaa u madaxweyneah marka waxaan is leeyahay jawaabta waxa kaga habboonayd ficillo u qaada madaxweynuhu laakiin xildhibaan markaynu hadalka madaxweynaha gaar u eegno qodobadu ka hadlay waxaa ka mid ah arrinka qarannimada oo kale iyo dhinaca ammaanka oo kale maana yar xasaasi ahayn in suldaanka oo kale tallaabadan uu qaaday iyo qaabkan madaxweyne u dhigay maan ahayn arrin essential oo muhiima
madaxweynaha iyo ummaddii hadashay oo dhan waynu isu waafaqsannahay dee qarannimada somalilan halkay taali iyo waxay gudiya waxay gashaba taasi iyadu mid laga wada hadlayo ama madaxweynehu khaasa ama cid kaleo khaasa maaha halkaa bannaankay taalla laakiin maalintii dhaweydeen hadlayeyna waan ka hadlaya waxa weeye madaxweynaha mas-uuliyaddu waxay ka saaran tahay wax kasta oo konfilad keenaya inuu isagu ka hortago waxaynu ka hadlaynay cabashaa keentay inuu nimbaxsada buu yidhaahdo waxaan dagaalamayaa oo qorigan qaatay cabashadiina dee taariikhdeedii waynu ka warranoo raad iyo saamayn bay soo lahayd for the last four years cabashadani madaxweynaha waxay u timid madaxweynahoo lix bilood xilka dalka haya maantana lixdii bilood ee u dambaysa ku jira istilna kamuu jawaabin marka maxaa mistreska keenay inaadir maxaa keenay aamin darrada maxaa keenay maxaa lumiyey kalsoonidii lagu qabi lahaa in ay dadkan wax u soo socdaan inay dadkan wax sugayeen oo jawaabi u timaado dee waxaasoo dhan waxaan is leeyahay waa wax u fudud awooddii buu madaxweynuhu haystaa legitimacy weeyaanoo sharci buu u leeyahay inuu qanciyo xitaa haddaanay xaq u lahayn waxay doonayaan xaq baa lagu leeyahay inuu yidhahdo madaxweynuhu xaq uma liidina naga fadhiista way laakiin xildhibaan maanu wasiiruu diray madaxweynuhu wufuud kala duwan baa la diray xiliyo kala duwan baa la sameeyey arrinkaas maanu dadaal hayn si halkay sartu ka quruntay maxaa haysta inaadeer madaxweynuhu wufuud wuu diraa gudiyo wuu saaray wasiirro wuu u saaray qolo kale wafaad wufuudii boorama way iska daba tegtay intubana waxay ahaayeenoon inay xaaladda ka soo warramaan xaaladda sooarkaan soo indhaindheeyaan soo hubsadaan cidda decision making kale ee sharciyaddu u ogoshahay inay tallaabo qaaday go'aan qaadataa wasiir maaha waxa wax laga sugayaa wasiir maaha waxa wax laga cabanayaa wasiir maaha waa xukuumadda saamigii ay ka filayeen deegaanka galbeedka somalilan bay leeyihiin madaxweyne kaamahayna ee sadbursiimada ayaan arkaynaa inay naga janjeersan tahaye xaqaan leenahay na sii marka haddii madaxweynuhu dadaalladan uu wadaa ay risald yeelan waayaan waa waxaan kalsooni darrada dhalinaysa xildhibaan debadeba imika ararka waa soo taagan yahay hadday tabashadii noqoto salaadiintii hadday noqoto qadiyadan imika suldaan waabar ee haatan dib usoo cusboonaatay madaxweynena waa kan hadalka jeediyey maalintii shalay maxaad isleedahay qaab noocooye ku xalismi kartaa lagu soo afjari karaya ma cudud mise in wadahadal iyo isu tanaasul la sameeyo ilaadeer waxaan aniga iigu muuqataa iimaba barbadheen sida sida cadeedda iigu caddahay xalku waxay iigu muuqataa arrinta kan gobolka ka taagan hadday xukuumaddu ilaa xad og tahay information ah in suldaan wabar guutooyin ciidana diyaarsaduu soo weerarayo ilaa xad goorma dalalkii aynu deriska ahayn xidhiirhkeennii sidaa u xumaaday in jabhado somalilan qarnimadeenna duminaya ay bay siiyaan ilaa xadka hadday xukuumaddeennu og tahay inuu dhintay dee xisaabtan kale aynoo bannaan oo aan waxanba ka duwan lakiin waxaanu sheegaya ereygaan dul istaagaya reer awdal somalilan haddii hargeysiyo burco ka xiisoodaan ay xamar u xiisoodaan uma xiisoonaynaanuguy gadaal baan tala dambaan isugu noqonaynaa taninna looga tego miclaan uga tegnaa somalilan la ydhaa habeenkii xalayaadkii
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka awdal oo u waramayey wariyaha v o e magaalada hargeysa cabdixakeen maxamuud jirow halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o e